qalalaasaha hubaysan ee ka socda dalka heyti oo ka mid ah wadamada ku yaala jasiiradaha kareebiyaanka laysku yidhaahdo waxaa ku dhintay in ka badan kun iyo shan boqol oo qof ilaa bilowgii sanadkan sidaasi waxaa khamiistii sheegtay qaramada midoobay qaramada midoobey waxay sidoo kale sheegtay inay tahay wax laga xumaado hubka tirada badan ee ku qulqulaya dalkaasi ka sokow qalalaasaha ay ka dambeeyaan kooxaha hubaysan ee budhcadda qaramada midoobey waxay xaaladda waddankaasi ku sifaysay inay tahay mid masiibo ah madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobey volka turk ayaa sheegay inay tahay wax laga argagaxo xaaladda uu waddankaasi ku sugan yahay iyadoo haddana dhinaca kale uu hubku sii gelayo waxaana uu ku baaqay in si muuqato loo hirgeliyo cunaqabataynta hubka ee lagu soo rogay waddankaasi cunaqabataynta hubka ayaa sanadkii labada kun iyo labaiyo labaatankii la saaray jimi jerisiyekh oo loo yaqaano barbeque oo hore u ahaan jiray booliis balse hogaamiya mid ka mida qowlaysatada hubaysan ee ku dagaalamaysa waddankaasi cunaqabatayntaas ayaa la cusboonaysiiyey sanadkii hore in badan oo ka mid ah qowlaysatada hubaysan waxay ahaayeen dembiilayaal ka baxsaday xabsiyada waddankaasi kuwaasi oo ilaa afar kun oo ka mid ah ay ka baxsadeen labada xabsi ee ugu waaweyn dalka heyti qaramada midoobey waxay sheegtay in iska horimaadyada u dhaxeeya kooxaha qowlaysatada ah ay sii kordheen toddobaadyadii lasoo dhaafay iyadoo debli aada u hubaysan ay isku qaadayeen weeraro waxay sidoo kale weerarayeen saldhigyada booliiska iyo xataa garoonka diyaaradaha ee caalamiga ah ee waddankaasi ra-iisul wasaarihii hore ee waddanka heyti ariel onry ayaa iscasilay bishan maarso koob iyo tobankeedii maalmo uun kadib markii uu ka soo laabtay dalka kenya waxaana ilaa xilligaasi uu ku sugnaa jasiiradda bortorico oo ka tirsan maraykanka iyadoo budhcaddu ay u diidan tahay inuu waddankaasi ku laabto gole madaxtooye oo kumeel gaar ah oo loo xil saaray inay ra-iisul wasaare cusub doortaan ayaa war-saxaafadeedkoodii u horreeyey soo saaray arbacadii waxayna ballan qaadeen inay soo celinayaan amarkii iyo dimuqraadiyaddii heyti warbixinta ka soo baxday qaramada midoobey ayaa diiwaan gelisay afar kun afar boqol iyo konton iyo kow dil inuu dalkaasi ka dhacay sannadkii hore tan iyo bilowgii sanadkanna waxa ay qaramada midoobey diiwaan gelisay kun iyo shan boqol iyo konton iyo afar dil mid ka mid ah dadka rayidka ah ee ku dhintayna waxa uu ahaa ilmo saddex bilood jira qaramada midoobey ayaa sanadkii hore ansixisay in ciidamo caalami ah oo kumanaan ah loo diro waddankaasi dowladda kenya ayaa ballan qaaday inay ciidamadaasi hogaamiso hase yeeshee ilaa haatan ma jiraan ciidamo waddankaasi loo daadgureeyey